أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qodobada warka duurnimo ugu doorka roon waxaa ka mida dhegaystayaal dagaalka bariga dhexe ayaa si xiriir ah u socda maalintii siddeed iyo tobanaad waxayna dhinacyada dagaalamaya isku adeegsanayaan gantaallada olculus iyo noocyada kala duwan ee diyaaradaha ilaa iyo afar boqol ruux ayaa ku geeriyootay duqayn diyaaradaha dowladda ridada bakistan la beegsatay isbitaal ku yaalla magaalada kaabul ee caasimadda dalka afghanistaan mas-uuliyiinta iyo bulshada wilaayaadka islaamiga ah galgadud iyo jubbada hoose ayaa goobo fagaarayaal ah ku dukaday labada rakaacadood ee salaada roobdoonka xog dheeraad ah ayaa laga helayaa madaafiic ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen xerada xalane ee magaalada muqdisho sarkaal ka tirsan maamul goboleedka gaalaraaca ah ee hirshabeelle ayaa isku dhiibay wilaayadii islaamiga hiiraan wilaayaddii islaamiga baay ayaa xariga ka jartay biyo xireen weyn oo ay ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada diinsoor ee wilaayadaasi guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayadda islaamiga bokool diyaargarowga munaasabadda ciidulfitriga ayaa si weyn looga dareemayaa degmada buulufulaay ee wilaayadda islaamiga baay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaadaha taariikhda hijiriguna ay tahay labaatan iyo sideedda bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaalka bariga dhexe ayaa si xiriir ah u socda maalintii siddeed iyo tobanaad waxayna dhinacyada dagaalamaya isku adeegsanayaan gantaallada culus iyo diyaaradaha noocyadooda kala duwan haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ka diyaariyey walaalka cabdiqani maxmed maalinkii siddeed iyo tobanaad oo xiriir ah waxaa mandiqada loo bixiyey bariga dhexe kusii fidaya colaadda u dhexaysa maraykanka iyo yahuudda oo isku dhinac ah iyo dowladda iiraan iyo xulufadeeda diyaaradaha dagaalka maamulka yahuudda ayaa shalay gudaha teheraan ka fuliyey duqeymo aada u culus iyadoo sidoo kale gobolada ay ka dhaceen weeraroo kale afhayeenka ciidanka yahuudda ayaa shir jaraa-id uu qabtay ku sheegay inay dileen taliyihii ciidanka baasiij ee ka mid ah garabyada ciidan ee xukuumadda teheraan ninkan ayaana la sheegay in lagu khaarijiyey magaalada teheraan sidoo kale maamulka sahayanada ayaa sheegay in howlgalladii ay shalay fuliyeen ay ku beegsadeen cali larjani oo ah mas-uulka ugu sarreeya golaha amniga iiraan ninkan ayaana muhiim u ah xukuumadda teheraan larjani ayaa dhankiisa xalay faafiyey fariin ka kooban ilaa lix bog kuwaas oo digniin ugu diray dowladaha reer galbeedka isagoo dhanka kale handadaad u diray dowladaha khaliijka ah oo uu sheegay inay qayb ka yihiin colaadda dowladda iiraan ayaa dhankeeda xalay ilaa saaka waxay weeraro sawaariikh ah ku garaacday magaalooyinka waaweyn ee xoogga lagu haysto ah ee dhaca dhulka reer filistiin dhankeeda wasaaradda caafimaadka yahuudda ayaa tirikoob ay soo saartay waxay ku sheegtay in tan iyo dagaalka ay ku dhaawacmeen ilaa saddex kun shan boqol iyo soddon ruux mahadsanida cabdiqani ilaa iyo afar boqoloo ruux ayaa ku geeriyootay duqeyn diyaaradaha dowladda ridada bakistan la beegsatay isbitaal ku yaala magaalada kaabul ee caasimadda dalka afghanistan sida uu ku warramayo cali aadan cabdulaahi cali yare diyaaradaha dagaalka ee dowladda ridada bakistan ayaa fiidkii xalay duqeymo ba-an oo bahalnimo ah ku beegsaday cisbitaal weyn oo ku yaala caasimada waddanka afghanistan ee kaabul sida ay xaqiijisay imaarada afghanistan ugu yaraan afar boqoloo qof oo rayid ah ayaa ku dhintay duqeyntan halka laba boqol iyo konton qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dad goobjoogayaal ah oo warbaahinta la hadlay ayaa dhacdadan ku tilmaamay mid musiibo ah iyadoo goobta uu ka kacay dab aada u xoogan islamarkaana dhismihii isbitaalka uu ku dumay islamarkaana dhismihii isbitaalka uu ku dumay bukaanadii jiifay muuqaalo uu baahiyey telefishin maxalli ah ayaa muujinaya burburka baaxadda leh ee ka dhashay goobta iyo gaadiidka dabdamiska ee imaarada afghanistan oo la tacaalaya daminta holaca qabsaday dhismaha cisbitaalka dabiihullaahi mujaahid oo ah afhayeenka imaarada islaamiga afghanistan ayaa ka hadlay weerarkan waxashnimada ah waxaana uu maamulka bakistan uu ku eedeeyey in si bareer ah u beegsadeen cisbitaal ra-iid oo ku yaala caasimada kaabul dowladda dabadhilafka bakistan ayaa qiratay in weerarkan iyadoo ay fulisay inkastoo ay dafirtay inay beegsatay cisbitaal lagu dabiibo dadka rayidka ah weerarkan ayaa yimid xilli ay sii kordhayaan xiisadaha colaadeed ee labada dhinac kadib markii maamulka ridada bakistan uu bilaabay dhaqdhaqaaqyo uu doonayo inuu ku wiiqo nidaamka islaamiga ah ee ka hanaqaaday waddanka afghanistan mahadsanida caliyari mas-uuliyiinta iyo bulshada wilaayaadka islaamiga ah galgaduud iyo jubbada hoose ayaa goobo fagaarayaal ah oo ku dukaday labada rakacdood ee salaada roobdoonka marwaan maxmed ayaa inoo haya warbixinta ku saabsan wilaayada islaamiga galgaduud bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa maanta si isku mid ah u oogay salaada roobdoonta iyagoo allah ka baryay inuu u soo dejiyo roob kheyr leh oo naxariis ah maadaama ay muddooyinka dambe jireen kureero daran iyo roob la-aan saamaysay dhul badan oo wilaayada ah roobdoontan ayaa lagu oogay degmooyinka waaweyn ee wilaayada iyo deegaanada iyagoo ku tukaday labada ragcadood ee salaada fagaarayaal ku yaala goobahaasi halkaas oo isugu yimaadeen dadweyne fara badan oo isugu jira culimo ducaad iyo qeybaha bulshada allahu akbar allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين salaada kadib waxaa goobahaas laga akhriyey khudbad ku bixaysay luqadda carabiga oo ku saabsanayd roobdhoonta نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا أما بعد أيها المسلمون قد شكونا جدب ديارنا والقحط في بلداننا حتى مسنا البأساء والضراء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وملجأنا وهو الذي إليه نلتجئ عند الشدائد والمحن أيها المسلمون إن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده عند الأعمال الصيئة بنقص الثمرات وحبس البركات ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدور الرزق ورحمة الخلق فقال سبحانه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا qaar ka mid ah culimmada iyo nuqbada wilaayada ayaa ka hadlay fagaarayaasha iyagoo si qoto dheer uga hadlay asbaabta keenta roob la-aanta islamarkaana sidoo kale dardaarmay toobada sadaqada iyo iscafinta bulshada kuwaasoo ah kuwo furo ah helitaanka roobka iyo raxmada eebbe dunuubaa la gelayaa dunuubtaa sabab u ah dunuubta la gelaya ayaa sabab u ah maxaa yeelay wax kasta oo naf leh waxay ku nool yihiin samada wixii ka yimaado roob ah dadka noloshooda waxay ku xidhan tahay xoolaha ayay ku xidhan tahay xoolaha noloshooduna waxay ku xidhan tahay samada wixii roobka ka yimaado ayay ku xidhan tahay haddii marka xoolihii ay abaaraystaan macnuhu waxa weeye xooluhu noolaan maayaan xooluhu haddaysan noolaanna dadku noolaan maayaan noloshu waa isku xidhan tahay marka sidaa darteed marka waana dunuub annagu aan gelayno sida allah subxaanahu watacaala uu noo cadday wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wa yacfu can kaiir uu leey allah subxaanahu wa tacaala waxaan nagala doonaa marka ikhwaanii awalan in allah subxaanahu wa tacaala aan u laabanno aaniyan dunuubtii naga dhacday alla subxaanahu wa tacaala dhaafata inaan ka dalabno toobada inooda tooba nastuuxa ah sidoo kale waa inaan isku gargaarno oo dadka ducafada ah oo masaakiinta ah oon waxba haysan ayagana loo gargaaro si allah maaragta subxaana wa tacaala ayaga sababtood alla subxana wa taala madar oo nagu siiyey maanta waxaan halkan ku dukannay salaad roobdoon ah ilaahay waxaan ka baryaynaa labada ragcadood inuu naga aqbalo dhammaan acmaasheenna inuu naga aqbalo ramadaanka inuu naga aqbalo waxaan leenahay dadka muslimiinta ee makaankan isugu yimid dhammaantood waxaan u dardaarmaynaa inay iscafiyaan si ilaahay uu u aqbalo baryaheenna waxaan leenahay ha la iscafiyo shakhsi walba shakhsiga kale ha cafiyo ilaahayna waxaan weydiisahaynaa asmaa'diisa wanaagsan waxaan ku weydiisahaynaa inuu roob madar barakaysan ee dhulka anfaca ee aan cudur lahayn ee daawo leh ee dadka iyo dunyada anfaca inuu rabbina siiyaan ilaahay ku weydiisahaynaa asmaa'diisa wanaagsan faxawiluu ridaakum ilaahayow waxaan ku weydiisanaynaa inaadna roobayso ilaahwna roobey ilaahayow khasnadahaada noo fur rabbiyow ilaahw jidadkii waa go'e xoolihii waa rafaade masaakiintii waa dhibaatoode ilaahw rabbiyow na waraabe ilaahw fadligaada na sii ilaahayw raxmaddaada nagu baahi ilaahayw awooddaada nagu waraabe ilaahw masaakiinta sababtood nagu waraabe rabbiyow ilaahw raxmaddaadaan ku weydiisana ilaahay addoomahaada masaakiinta ah oo u baahanana mar kasta fuqarada ah ilaahayu qaniyaa tahay qasnadihiisu ayn maran ilaahu rabbiyu nadaaq ilaahu awooddaada nagu waraabi rabbiyo ilaahu raxmadaadana sideeda kaafirahoo qaadirahe ilaahu dunuubteenna dhaaf salaada roobdoonta ee maanta ka dhacday guud ahaan wilaayada galgaduud ayaa ku soo aadaysa xilli bulshada ay dareemayaan kulaylo daran iyo roobeelo jirta waxayna tani muujinaysaa midnimada iyo iskuduubnida bulshada si allah loogu laabto oo loo weydiisto dembidhaaf iyo raxmadda waxaana si la mid ah wilaayaadka islaamiga lagu oogay labada ragcadood ee salaatul istisqaa sidoo kale sida salaada roobdoonka looga dukaday wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa warbixintan ka diyaariyey cabdiwahaab maxamed bukhaari isu soo bax roobdoon ah ayaa ka dhacay magaalada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xilli kulayl iyo biyola-aan daran ay dareemayaan dadka iyo duunyada ku dhaqan miyi iyo magaalo intaba bulshadan isku soo baxa sameeyey waxaa hogaaminayay maamulka islaamiga ah ee degmada xagar kuwaas oo goob fagaara ah ku tukaday labada ragco ee salaada roobdoonka ah islamarkaana allah weydiistay inuu u soo dadejiyo raxmadiisa roobka فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا sheekh cabdiwaaxid muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa bulshada muslimiinta ah ee reer xagar fagaarihii salaada kula hadlay isagoo sheegay waxyaabaha keena roobyarida maanta saaad arkaysaan dadka muslimiinta waxay u soo baxeen deegaankan iyo degmadan xagar oo kulaylkan iyo boorkan waxaan maanta isugu soo baxnay ilaahay baryadiis xaaladahan oo kale haddii ay dhacaan oo roobki uu yidhaahdo oo biyihii ay go'aan ama ay yaraadaan waxaa sunno ah oo nabigeenna uu noo jiday calayhi salaatu wasalaam in la tukado salaad layidhaha salaatul istisqaa maanta marka waa tukannay ilaahay ha naga aqbalo
roobku wuxuu ka mid yahay naxariista allaah ee addoommadiisa uu ugu deeqo iyaguna ay sinaba uga maarmin dadka muslimiinta ah ayaa xilliyadan oo kale allah weydiisanaya inuu u soo dadejiyo raxmaddiisa roobka iyagoo weliba isdhul dhigaya raacayana tilmaamihii uu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam u jideeyey in lagu roob doono xog dheeraad ah ayaa laga helayaa madaafiic ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen xerada xalane ee magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerar madaafiica ku qaaday xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee silibiinta ay ku leeyihiin soomaaliya madaafiicdan ayaa ku dhacday gudaha xerada xalane oo ay ku yaalaan safaaradaha dowladaha shisheeye waxayna sidoo kale madaafiicdan oo ku dhaceen xarunta isbitaal ciidamada kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin gudaha xeradaasi sarkaal ka tirsan maamul goboleedka gaalaraaca ah ee hirshabeelle ayaa isku dhiibay wilaayada islaamiga hiiraan isagoo toobadkeen ah faahfaahinta warkani waxa ayaa yaasir maxmed cabdulaahi cumar aadan oo ahaa iskuduwihii wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta maamul goboleedka gaalaraaca ah ee hiir shabeelle ugu magacawnaa gobolka hiiraan ayaa waxa uu isagoo toobadkeena isku soo dhiibay wilaayada hiiraan waxaana lagu soo bandhigay degmada buqa qable sarkaalkan oo markii tawxiidka loo qabtay kadib la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa si cad u sheegay inuu ka toobad keenay gaalnimadii uu horay ugu jiray diyaarna u yahay inuu hadda kadib u shaqaysto adduunyadiisa iyo aakhiradiisa magacaygu cabdulaahi cumar aadan waxaan joogaa magaalada buq waxaan ka imid magaalada beledweyne maanta waxaan joogaa waxaan ku magacawnaa iskuduwaha wasaaradda boostada isgaarsiinta gobolka hiiraan marka waxaan go-aansaday xilkaas inaan iska casilo oon anuuna waada ka tooba keenay shaqadoodii waxoodiina farahan kala baxa bulshadayda dhinac ka raaco marka xalkaygu waa sidaas barnaamijkaas oo dhan waa ka tanaasulay waxaan diyaar u ahay inaan wixii maanta ka dambeeyo oo aan qof shacaba ahay dadkayga aan ku dhex joogo xorriyad ku dhex joogo meel layga celinaa xuduud leh ayna jirin oon ku dhex shaqaysto wax takanahana aanan qabin oon oo meel layga hadda laleeyaha maanta ma imaan kartid oona ayna aysan jirin intaas qofkii intii oo nool yahay waa ku fiican yahay xornimo xornimadeydaasaan ka doorbiday wixii oo dhan iska dhaaf waa ka toobadkeen wixii oo dhan haddaa ku jiray hadda kolley anuuna waada ka tooba keenay shaqadoodii waxoodiina farahan kala baxa wallaahi nolosheedii inaan adduunkayga xamaasho aan qaran u xamaasho adduun aan u xamaasho cidda kale aan ka qabanayna jirin wallaahi kolley qof waliba oo muslima waxawaaye islaamnimada ilaa qof walba waxa waaye qofkii haysto yuuna iska daynaa leh wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan iyo guud ahaan wilaayaadkii islaamiga waxaa si xiriir ah u soo gaaraya saraakiisha iyo askarta toobadkeenayaasha ah ee ka soo baxaya safka murtadiinta mahadsaned yaasir wilaayadii islaamiga baay ayaa xadhigga ka jartay biyoxireen weyn oo ay ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada diinsoor ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa hayaa bashiir muxidiin abu ayman biyuhu waa nimco weyn oo allah subxaanahu wa tacaala siiyey bini'aadamka waxaana ay ka mid yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee nolosha lagu noolaado meelo badan oo wilaayada islaamiga baay ka mid ah bulshooyinka muslimka ee ku nool waxaa haysato xaalad biyiyari maadaama deegaanada qaar inta badan aysan lahayn ceelbiyeedyo maamulka wilaayadaas oo ka duulaya mas-uuliyadda saaran iyo waxuqabadka dadka uu mas-uulka ka yahay ayaa laba bil ka hor u istaagay mashruuca qodista biyo-xireenka deegaanka mubaarak ee hoosaga degmada diinsoor ee wilaayada islaamiga ee baay allah fadligii waxaa si guula ku soo dhammaaday mashruucan dhowaan waxaa isla deegaanka mubaarak lagu qabtay munaasabad heerkeedu sarreeyey oo lagu daahfurayey biyo-xireenkan waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin iyo martisharaf kala duwan sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay oo kelimad qiimo badan ka jeediyay munaasabadda ayaa isultaa ku sameeyey biyoxireenkan iyo maraaxiishii uu soo maray mayumalay warta geeskasii buurka lankifuuliyo lankibuurkasii fuul adaga qofu maagaas ahaa qofu laakiin walow may arri kor ani gofa dareeraha lo dareema heggana qof kale saaran yacnii cabbarka iyo wartaha tabaahadiya ka fadhiida islahaa walaayaadka walaayaadka oo tumii kowka walaayon hata galanta kahayn biyoxireenka buulufulaay haddii laha kutaba kan lamaad waay ama walaayaadka ay godoy ama ku hor ay godoy bal soomaali dhan isku dheh soomaali dhan haddii la er kaasi buulufulaayka taala oo mujaahidiinta godan kilamaadkan mujaahidiinta lay godan alxamdulilaah runtii ma islahaa dadka deegaanka degan nasiibinga weeldhadan ilaahayna sii subxaana wa tacaala mayla siin kufaday shukriga iyo mahadnaga allah tabaaraka wa tacaala ani una badayna ilaahayaana sii xelidiya iyo awoodiya walaayana ma lahayn xarakana ma lahayn ilaahay subxaana wa tacaala yaan sii insha allahu tacaalaa si ilaahay ningma kanii ninka suurigeliyey ninka fududaay qodowshe oo lixdan maalmood kadib geeka gebagabadii iyo xafladdii aan surugna yaa ilaahay ma inku baryaane ani warbiye gobodle la kadiirsaday danti iyo maqsuudkii baahadii lanqoday buuhiday waana ku badbadidan ilaahay ninka weela subxaana wa tacaala jazaakum allaahu khayran insha allahu tacaala ma ilaahay ku rajayaaneh ani ilaahay subxaana watacaala nin sii dhammaystiro nicamshii iyo barwaaqadiis nin sii dhammaystiro oo nina khibarka nin sii siyaadiyo imkaaniyaadkana nin sii badiyo nabadoon sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirul islaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa aad u soo dhoweeyey howlaha waxqabadka ee u istaagay maamulka wilaayada islaamigaha ee baay iyo furitaanka biyo xireenka deegaanka mubaarak alxamdulilaahi yalana runtii eed iyeednaanka faraxsanna ini waadigaas cusub oo laku aasaasi ama laku qodi deegaanka mubaarak liinqodii muslimiinta inuuna geeka daaha furo hayno ee warti o diyaarsan biyigalowya ka antafaacown diyaarsan inuuna geeka dhaha surugna yo eedanka faraxsanna runtii may laku qoday deegaanka mubaarak laakiin reer mubaarak ma lanqodna shaleediyo may lanqoday muslimiinta lankasta oo meel wartanga ku orooro koru kooyo ama deegaan ahaan degnaadoy ama melahay deegaansheento lanalal melil wartan laha ku orooro kor lankii kooyo wartiis ata deegaankaasaa laku qodi maahina muslimiinta caaman at ugu dambeynna waxaa goobta ka hadlay ugaas maxamed suufi ugaaska beesha geradle ee degtay walaayada islaamigaha ee baay isagoona mahadcelin allah subxaanahu wa tacaala kadib ku ammaanay maamulka wilaayada baay dardargelinta adeegyada muhiimka ee bulshada loo hayo warti meele markaa xafladii awnaku ku hadalaani waatan hadduunu dhaaroogno marka maylaraaye helwalaradi elaalma ku dhongyalaraay meele dadka badana waliin sheegaya jari laakiin hadduu walhandhoka haayno jara gawaaridii wartalka godaay raggii ka shaqeeyaay wartii la godi ilaano karagohaana dhaha surugna walna niin sheegi ma'e haddaay walaluku hadalaaye wartaase ha xafladiya roogno yahayti haddana wartiya roogno bertiyaba roogno hadda markaa maylanaa juhdigan antarnon iyo alxamdulilaahi shaqadan oo alxamdulilah qiimadan lee raggii gobodii iyo dadkii maskaxdii oo ka fikiri marka jazaakum allaahu khayran allana qodista warabiyoodyada waa mid ka mid ah mashaariicda ugu waxtarka badan ee lagu caabin karo dadka biyila'aanta daran ee haysato misena aan deegaankoodu lahayn ceelbiyood biyo-xireenkan maamulka wilaayada islaamigaha ee baay uu ka hirgeliya deegaanka mubaarak ee degmada diinsoor waxa uu ku soo aadayaa xilli hore sidan oo kale maamulka wilaayadan uu biyo-xirano ka hirgeliyey magaalada buulo fullaay iyo deegaanka madiinatul kheyr ee hoosaga magaalada baydhabo kuwaasoo si weyn looga dareemayo isbeddelo kala duwan
guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga bakool xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa sii ambaqaadaya warbixintan
dad badan oo abaaruhu ay saameeyeen kuna nool deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaystay biyodhaamin uu guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan midka wilaayada islaamiga ee bakool uu ka sameeyey deegaanadaas deegaanadan biyaha la gaarsiiyey ayaa ka mid a deegaanada ugu daran ee abaaruhu ay saameeyeen gaar ahaan deegaanada ay sida aadka uga jirta biyola-aanta saameysay dadka iyo duunyada intaba booyada biyo ah oo ka socday guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ee bakool ayaa gaaray deegaanadaas xilli dadka ay xaalad adag oo dhanka biyaha ay ku jireen waxaana biyodhaamintan ka faa'iidaystay boqolaal qoys sida ay sharaxeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ee bakool guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool oo ka mid a mas-uuliyiinta guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada maleeq muxuyidiin oo ku sugnaa goobta biyodhaaminta ay ka socotay ayaa ka warbixiyay sida biyodhaaminta ay u socoto waxaa sidoo kale uu guddoomiyaha booqday dhowr goobood oo kale oo biyodhaaminta laga sameeyey isagoona faahfaahin ka bixiyay deegaanada iyo degmooyinka hadda la gaarsiiyey biyodhaamintan deegaankuntaati roogno deegaan oo war adoy laraw war adoy buurbakaara ka tirsangow ee dooda yalara magaaje gaarhaan alxamdulilah deegaamada la jiyeey mayba kumayda afar degmuu kowti jeeglo madi anu ku bilaaw maynka horeeyey meelaha biyoha la jiyeey burdho iyo kow kumid hayti may kumid aha gudo iyo kumid ee dhulku biyaha la jiyeey may kale kumid aha gumraalo miilaraba kumid ee may kale kumid aha eelgaras iyo kumid ee dhulku biyaha la jiyeey xudur madi ana kooyo mayba kumid hayay doondaardiir iyo kumid ee odoon dhulleeraba kumid ee mayba kumid aha orogley iyo kumid ee dhulku biyaha la jiyeey mayba kumid ah makiina iyo kumid eh mayba kumid eh obay obay dhuleera kumid eh yana shantaas meelood yalla ku jeey mayba kumid eh warcadoy buur bakoola kumid eh may kumid ah banriyaangle kumid eh afar laamood iyo kumid eh dhulku biyaha la jeey tuugsoy iyo kumid eh mayba kumid eh masiirka iyo kumid eh bandhoondho iyo kumid eh dhulku biyaha la jeey warcadoy buur bakaari kumid eh dhulku biyaha la jeey midowyo kumid eh dhulku biyaha la jeey gubay iyo kumid eh dhulku biyaha la jeey kaysine iyo kumid eh dhulku biyaha la jeey haddii la iska tiri dhulku walaalaha galantiyo deertay afartan deegaan afartan deegaan qaar ka mid a dadkii nasiibka u yeeshay biyodhaamintan laga sameeyey deegaanada hoostaga degmada waajid ayaa dhankooda cabbiray farxaddooda iyagoona mahad alle kadib u mahadceliyey mujaahidiinta gaaladana habaaray magaalakeyga aleumadu soomaaliaree meeldeeganka oo buuladooday meeldharaa deegana ilaaheenka mahadeyana may intana meenka suubee nolol oo nolol dhibaato abaareda qabni bii yanenshaani ilaahynenshaani mujaahidka ka mahadsan biidhaamingalineensuubii alxamdulilah alxamdulilah gaaladana ilaahay noo jibii ilaahay noo jibii ilaahay noo jibii gaala alle noo jibii muslimiinta kor alle weela ilaahay ka mahadsan buuladooday gabal dheeraa degankaanay degmada weejid hooseeda socna ilaahay ka mahadsan alxamdulilah mujaahidiinta gudgudaha abaaro lahanka kaalmanaga ilaahanka gargaariya adna uma ilaahay ka mahadsan waliyaha intaas aag jirgaanlinshabe intaasa ka dhaha nool ilaahay gargaarkii gaalada alla jibi muslimiinta midigdiya kor alla waala ilaahay ka mahadsan alxamdulilah uma alxamdulilah gurmadkan sanadka abaaraha laamo dookna sanadkan aanaynka soo gargaari ilaahay ninka gargaari ilaahay ka mahadsan alxamdulilah uma alxamdulilah tan aragna ilaahay ku fadaana roobna ilaahay ku fadaana gaalada allahi dhibi muslimiinta midigdiya kor allahi ka waala
ilaahayn ka mahadsan mujaahidiinta jeeninka soo horto amarkan amar ilaahay iyo ka soo mujaahidiinta jeeninka soo maasha allah amaninka suubiyay b o ilaahay hejeeninka edami oo mujaahidiinta egdijaninka soo insha allahu ilaahayn ka mahadayna anka shukriina wilaayada islaamiga ee bakool waxaa weli ka taagan abaarta iyo biyola-aanta saameysay dadka iyo duunyada waxaana weli si dardarle ku socota howlaha biyodhaaminta iyo raashin qaybinta ee uu wado guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ee bakool waad mahadsantahay abu xasaan ugu dambayntii diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga ayaa si weyn looga dareemayaa degmada buulufalay ee wilaayadda islaamiga baay cabdiraxaan sheekh cali ayaa warbixintan ka diyaariyey buulufalay
xilli ay ka harsan tahay maalinta ciidulfidri almubaarak waxaa laga dareemayaa xarunta wilaayada islaamiga baay ee degmada bulofulay diyaargarow aad u ballaaran oo ku aadan maalinta ciidda ee ay naga xigto maalimo oo keliya idaacadda islaamiga landulus waxay u kuurgashay suuqaysiga dadweynaha ku dhaqan xaafadaha degmada bulofulay iyo iibsiga agabyada kala duwan ay dadka ka iibsanayaan suuqa magaaladan fulay xarunta wilaayada baay haddii aan nahay fariiqa idaacadda islaamiga al andalus ayaa waxaan la dhex qaadnay mikrofanka ganacsatada magaalada bulafulay sida dadka reer bulafulay ugu diyaargaroobeen maalinta ciidulfidri goobaha ganacsiga sida carwooyinka dukaamada meelaha lagu iibiyo waxyaabaha macmacaanka iyo agabyada ciidda waxay ahaayeen habeenadii lasoo dhaafay ciriiri kadib markii ay soo dhowaatay dabaaldegga maalinta ciidda calaykum salaam magacaygu waa axmed ibraahim nuur loo yaqaano fariidow waxaan ku magac dheerahay caruur fariidow maasha allah ciiddaani ciid khayr qabta wanaagsan bashbashii barwaaqa ilaah nooga dhigo dharka ragga ah dharka dumarka dharka ciyaalka ilmaha yararka kuwa gabdhaha yararka umushka kasii weyn dharkooda in badan waa haynaa aad iyo aad ilmaha kuwa ku ciyaaraan waa keennay maasha allah ilaah noo siyaadiyo maybaa ka suganaa degmada buulfurlaay magaagana may leeraayihiin shucayb niyow iidon aragday waxyaabaanu sheegnay maybaa kumida sida dharka oo kale kobaha oo kale iyo waxyaabo oo ciyaalka arda ka ciyaarayaan oo iidadanka talagalay maasha allah dadkan aragday eeyada ardayn ka faraxsanyin eeyadan an gadadahayaan waana sifayl iyo aragday hoole an socod dharkuu talaan waybu horta shaatiyaalka taraawiisha bakistaaniyaalka dharkii malgaada talaan mashquulka horta eedaa mashquulkan badanyi in waa namayn raais zaid ee mashquulkan badanyi macaamiilkii dadka sii horta antoladahaya waxyaabana kanabtiyo waa bastuuriyooyinka quryaalka gaariyaalka sacdooyinka diyaarooyinka oo buugaya okyaalooyinka faashonka ah mausiyaalka kaba faashonka dumarka iyo ragga iyo aroorta iska joog iska joog ah maasha allah maasha allah niyow eed eeda dadweynaha bulshada waa farxadiyo maasha allah waa magacayga waa umiyaxyaa gobolka baa degmada buulfulaay carawada waa mahad alle maasha allah maasha allah ciidda aad bay u wanaagsantahay alxamdulilah waxaan keenaa dharka dumarka caruurta ragga dal iyo dibadba way noogu yimaadaan qiimo jabanna waan ka siinaa bulshada aad baan micnaha usoo dhaweynaa wallaahi maasha allah aaday u fiican tahay aad bay wax u gataan dad jaam waay sahan wax u kala galan mararka qaar micnaha meel laga soo galo maba la arkaayo carwadiyo saddex iyo afar lagu gadaayo magacayga waxaa waa xuseen daafiidow harqaankana waa daafiidow taylor dharka sida waxaan tolnaa fudishaariyaasha qamiisada qamiisyada laftirkooda laba noocay u kala baxaan mid waxa waaye alxarameena la dhahaa sida eestriga loo tolaa midna waxa waaye mana qamiis caadi waaye marka kulley maasha allah yani ciid waana barwaaqaysannahay maasha allah alxamdulilah wallaahi niyow horta macnaha dharka labay u kala baxaan runtaa waaye sida macnaha dadka waaweyn dadka laakiin iidaan oo kale dadka yaryara iska leh hase aa dadka waaweyna kama marna laakiin boqolkii sagaashan iyo sagaal waxa waaye dadka yaraan tolnaa marka dukaanka dukaan maasha allah e waaye sidiisaba dukaan macnaha kala socdo bulshadan ay ku xiran boqol bulshada macnaha walaayo xataa kuma xirna yani fulay keliya dukaankan wuxuu ku xiran yahay walaayooyinka dhan markaad soo dhex qaado suuqa magaalada ayaa waxaad arkaysaa haween iyo carruur oo si raxraxan ah u socda kuwaas oo raadinaya waxyaabihii ay ku ciidaysan lahayeen ganacsiga bulafulay ayaa albaabada u furan ganacsigooda in ka badan intii horay u furnaan jireen sababtoo ah maadaama ay soo dhowdahay maalinta ciidda oo ka dhiman maalmo qura
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xildhigan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu